waxaanahay ayaan oo aad u kala nugtihiin kaaba qaarkiinna waxa aad iigu yeedhaan wardaxaashi ku soo dhowaada ardaagaygan kaaba bodkast dhegaysi wacan waxa aan ahay hal abuur soomaaliyeed oo samaysay taxadoor ah waxa aan ku hadlaa afkeenna waxa aan ka maansoodaa dareenkeenna inta jacaylka u jojooban ayaan jaallo ahay inta ciilan ayaan caroogu ahay ku soo dhowaada ardaagaygan cusub iyo madashaydan waa goob aan ku wada sheekaysan doono ku showri doono kuna wada shaahayn doono haddii eebba ogolaado marti kuma noqon doontaan ee mulkiilayaal ayaad ka noqon doontaan sababta aan kaaba boodhkaas u sameeyey waxa ay tahay markii aan arkay dadka tirada badan ee taageera ama jecel hal abuurkayga ayaan go'aansaday in aan idiin sameeyo goob aad ka dhagaysan kartaan kagana dhargi doontaan hadba wixii cusub ee aan doonayo inaan idinla wadaago sababta aan u doortay boodhkast waa in uu yahay aalad u diyaarsan in la soo gelin karo cod codkaas oo aad dhagaysan karto hadba meeshii aad joogto hadday noqoto adoo goob shaqo jooga adoo goob jimicsi jooga adoo cunto karinaya ama si guud howl maalmeedkaaga ugu jira waxa aan idinka haqabtiri doonaa tix iyo tiraab waxa aan dhagihiinna maqashiin doonaa wax u qalma waxa aan idiin soo gudbin doonaa mowduucyo muhiim ah oo arrimaha bulshada ku saabsan waxa aan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin badan oo taxanayaal ah kuna salaysan qisooyin dhab ah qisada ugu horeysa ee aan idiin hayaa waa haajira waa qiso aad ku maqli doontaan mowduucyada soo socda weliba kuwooda ugu horeeya haddaan in yar oo ka mid ah idiin siixado haajira waa gabarh yar oo hayaankeedii nololeed ku soo qaadatay baadigoob kaasi oo ay ku raadinaysay nolol ka duwan noloshii ay ku noolayd amaba ay ku soo kortay oo noloshu inta ay dabartay haddana aan isdhiibin dhirbaaxooyin nololeed ayaa ay la kulmaysaa haajira sheekada oo faahfaahsanna waad dhagaysan doontaan in badan oo idinka mid ah oo ku taxay suugaantayda ayaa waxa ay i weydiiyaan qisooyinka heesahayga ama maasooyinkayga ka dambeeya kaaba boodhkaas waxa aad kaga bogan doontaan qisooyinkaas idinka qarsoon waxaa jira maasooyin badan oo sidooda ku faafay dadyo badan oo aaladaha kala duwan ee baraha bulshada isticmaalaana ay aada u adeegsadaan gaar ahaan aaladda tigtob ereyadaas waxaa ka mid ah dadaalkaadii hurtaa dushayda ka muuqda oo malaha duco raagtay iyo nasiib soo daahay iyo waxaa tahay deeq ilaah sidoo kale waxaa jirta ereyadii ama suugaantii ama sheekadii caanka baxday wakhtigeedii ee ahayd wardaxaashe wakhtigan hadda jooga nin wanaagsan la waaye waxaan weerar ku qaadi ama aan la wareegi wardaxaashe ninkeeda talow ninkii ma soo dhacay ayaad isweydiinaysaan gadaal ayaynu kaga sheekaysan doonaa sheekadan oo dhammaystiran haddaynu halkaa kaga nimaadno kaftanka iyo dhanka jacaylka waxaa iyana meesha aan ka maqnayn oo udub dhexaad mar kasta u ah suugaanta aan sameeyo ama suugaanta soomaalida ama nolosha inteeda kale ah oo halbowlo weyn ka ah hooyada oo ah qofka ugu muhiimsan ugu mudan uguna xaqa badan dadka biniaadamka ah ee ilaahay kownkan dushiisa ku abuuray waxaa jira ereyo badan oo ay dadku adeegsadaan oo ah cisho kaama maarmaayo heli maayo caynkaaga caradana intaad joogto wehelkaagu waa ciidan intaas oo keliya kuma soo koobi doono dad badan waxay isweydiinayaan xaggee lagaga tegay dhankii arrimaha bulshada oo ay soo hoosgelayaan dalka iyo dadkaba waxaa jira da-yar badan dhalinyar fara badan oo ahaa ubixii dalkan oo ku mashquulsan qabyaalad iyo kala qoqob iyadana waxa aynu isku dayi doonaa in aynu wax badan ka nidhaahno ka dhiirigelino dhalinyarta ama da-yarta soo koraya ee tusno daljacaylka iyo wadaniyadu waxa ay tahay waxaa jirtay mar aan arrinta aan aada uga walbahaarsanaa oo aan ka dhahay dhibaato waxaana baday qabyaaladna dhaawacdiya siyaasiga beenta dhura sidaan hore idinku soo sheegay waxaan xoogga saari doonaa mar walba arrimaha bulshada gaar ahaan waxa aan afkooda ku hadli doonaa inta aan hadalkoodu meel dheer gaadhin waxaana noo soo casoomi doonaa dadyo kala duwan oo aynu wax ka faa'iidi doonno isoo raaca kama qoomamayn doontaan in aad ku xidhnaataan bodhkastigaygan waxa aan rajaynayaa in aan bishiiba dhowr jeer aan halkan iska maqli doonno kana wada sheekaysan doonno waa mahadsantihiin soo dhowaada dhegaysi wacan